بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين حمدا يليق بجلال عظمته وعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan soo wadnay siiradii suubanayd ee rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaan soo wadnay hijiradii rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabadiis oo saxaabadiisii in badan ay hijiroodeen waxaynu tusaalayaal ka soo bixinay hijiradii uu hijirooday saxaabigii weynaa qaaliga ahaa cumar ibn alkhadaab marka xilligaa waxaa ku hadhsanaa magaalada maka raggii waaweynaa ee saadada ahaa muslimiinta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar oo saaxiibkiisa ahaa iyo caliya bn caliya bn abi taalib ayaa kusii hadhsanaa magaalada maka markii ay arkeen gaaladii quraysheed in asxaabtii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay isu diyaargareeyeen inay baxaan ayay oo oo ay qaateen waxay xoolo qaadanayeen iyo carruurtoodii iyo xoolihii oo dhan inay qaateen oo qabteen aws iyo khasraj oo ay dhib badan ay dhacday ay murugay dareemeen markaa nimankii oo waxa waxa galay werwer ayaa ka gashay sababta werwerku u galana waxay ahayd waxay arkayeen khatarta xaqiiqada ah ee ay wajihi doonaan taas oo tahdiidku ah yacni cagajuglaynku ah amaan odhan karno hanjabaad ku noqon karta oo hor istaagi karta diintii wathaniyadda ahayd eeay markaa haysteena diintii mushrika mushrika ahayd iyo dhaqaalahoodii ayay u cabsadeen sidoo kale waxay ogaayeen in nebi maxamed sala allahu alay wasalam shaksiyaddiisa iyo ra'yigiisu siduu u rajaxa yahay iyo sida qiyaadadiisa iyo hogaaminteedu sida ay sida ay tahay waxaasoo dhan warkiisa way hayeen sidoo kale waxay ogaayeen in saxaabadiisu ay ahaayeen rag go-aan leh oo u taagan inay diintiisa difaacaan oo ay naftooda u huraan oo jidka eebe subxaana wa tacaala ay u geeriyoodaan waxay kaloo dareensanaayeen qabaa-ilada ay u hijroonayaan saxaabada rasuulka oo ah aws iyo khasraj ee magaalada madiina inay yihiin laba qabailo xoog leh oo manaco leh oo wax iska celin karaya inay yihiin oo niman caqli leh ay yihiin oo oo wax iska celinaya wax iska dhicinaya waan ahayn qabaa'ilo daciifiina subxaana allah marka iyo oomanaanta ay labadan qabiil u ooman yihiin in ay heshiiyaan oo nabadgelya ay dhacdo oo markaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam hadduu halkaa tago oo uu heshiisiiyo iyagoo ogda inuu nebi maxamed uu awood u leeyahay inuu heshiisiin karo halkaa hadduu tago markaa inay dhibaato badan ay ka hor imanayso arrintaasoo dhan markay arkeen ayay dareemeen inay halis jirto markaa subxaan allah waxay kaloo ogaayeen magaalada madiine ee ay u hijroonaya inay tahay magaalo istaraatiiji ah oo gaar ahaan marka ganacsiga wadda ganacsiyeed bay u ahayd taasoo ay sii marto tijaaradda ku socota xeebta badda cas ee ka imanaysa yaman ee ku socota dhulka shaam marka magaalo istaraatiijiya bay ahayd marka haddii magaaladana ay tahay magaalada ay u hijroonayaan dhaqaalahoodina halis inuu gelaya bay ogyihiin oo nimankay xoolaha ka furteen oo carruurtoodii laayeen oo dadkii saxaabada ahaa ka laayeen xoolahooda iyo iyagaba inaanay daynin way ogaayeen subxaan allah magaaladana wadadanna waxay ahayd wadda dee aada u muhiima oo nimanka quraysheed waxa ay waaridi jireen oo ka tujaarsan jireen dhulka shaam oo lacag lagu qiyaaso rubcu milyuun diinaar dahab ah ama aan idhan kan laba boqol iyo konton kun oo dahab lacag aada u badana oo sanadkii kasta ah ayay tijaaro ku samayn jireen ganacsi ugu ganacsi tegi jireen dhulka shaam marka ganacsigaas iyo hantida intaa la egna halis bay gelaysaa marka marka arrimahaasoo dhan oo isbiirbiirsaday markay arkeen waxay ogaadeen in khatar badan ay soo food saartay diintoodii dhaqaalahoodii marka waxay baadhbaadheen wasiilada iyo dariiqa keliya ee khatartan weyn ee ka hortimi laysaga difaaci karaayo oo ahaa khatartaasina cidda xambaarsan calankan dacwadda tan islaamka oo ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam marka gaaladii quraysheed maalin khamiis ah oo lix iyo labaatankii bishii safar sanadkii afar iyo tobnaad ee bictada nebiga sala allahu alay wasalam oo ku beegnaed labiyo tobankii sebtember ee sanadkii lix boqol iyo labiyo labaatankii oo ugu dhawa laba bilood iyo badh ay kasoo wareegtay baycadii ama heshiiskii weynaa caqabati lkubraa ay ku galeen nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii ansaarta ahayd ee reer madiina laba bilood iyo badh ka ka gadaal ayay qabteen nimankii quraysheed baar ama baarlamaankii quraysheed odayaashii quraysheed daartii nadwada daartii lagu shirayay waxay ku qabteen shir ayay ku qabteen gelinkii hore shirkaas oo ay isugu yimaadeen aan odhan karno dhammaan dadkii madaxda ka ahaa qabaa'iladii quraysheed ee halkaa deganaa magaalada maka dhammaantood ay xubno ka tirsan ay yimaadeen oo ragga ugu cadcadaa waxaa ka mid iyo qabaa'ilada ay xukumayeen ka kala matelayeen abujahl ibnu hishaam abujahl gaalkii weynaa oo ka socday qabiilka reer bani makhzuum jubayr ibnu muطcim iyo taciima ibnu cadiya xaarits ibnu caamir oo iyaguna ka socday qabiilkan reer bani cabdi reer bani nofal ibnu cabdimanaaf ayay ka socdeen iyagu shaybah iyo walaalkii cutba iyo abu sufyaan kuwa saddexdaasina waxay ka socdeen reer bani cabdishams nadr ibnu xaarits oo ahaa ninkii ku tuuray mindhicirka nebiga sala allahu alayhi wasalam habaar qabaha nebigii ilaahay mindhicirka saaray oo isna ka socday reer bani cabdidaar abulbukhtariy ibnu hishaam iyo xakiim ibnu xusaam oo iyaguna ka socday reer bani asad laba nin oo walaal ah oo la odhan jiray nabiih iyo munabih oo uu dhalay xajaaj oo iyaguna reer bani saham ka socday iyo umaya ibnu khalaf habaarqabaha kale weyn oo reer bani jumuux ka socday marka dadka dhigar qabayaasha ah mujrimiinta ah ay hogaaminayaan shirkaas ayaa waxay isugu yimaadeen daartii nadwada ama daartii shirk ee magaalada maka ee quraysh ay ku shiri jirtay dabadeedna markay arkeen in shirkan uu shir muhiima uu yahay waxaa kasoo qayb gala shirkan ibliis lacanahu llah ibliis shaydaankii weynaa ibliis ayaa kasoo qayb galay isagoo hay-ad oday iska soo dhigay nin nin oday ah oo ka socda dhulkan reer najd reer najdi ka socda ayuu iska soo dhigay deetana markuu soo galay oo shirkiis kasoo dhigay oday weyn oo dee cero lahoo wuxuu yidhi waxaan ka imi najdi baan ka imi dhulka sacuudi arabiya riyaad halkaasaan ka imi marka waxaan doonaya inaan warkiina dhagaysto idinkuna waxaad dhahaysaan ra'yigiina aan kala qayb qaato maadaama aada go-aan weyn aad ka gaadhaysaan moxamed sala allahu caleyhi wasalam kuwii gaaladiina mabay hadal sii weydiinina way soo dhaweeyeenoo waxay dhaheen ila waa ibliisa subxaana allah way soo dhaweeyeenoo waa iska soo fadhiistay marka isagoo oday ah walaadu bilaa usoo cimaamad hoostay markii shirkii uu dhammaystirmay marka waxaa lasoo bandhigay qaababkii iyo fikradihii iyo ra'yiyadii la doonayay in lagu istaajiyo dee dacwadan cusub iyo halistan soo food saartay nimankii quraysheed marka abul asad baa hadlo wuxuu yidhi aynu ka saarno aynu ka saarno dhulkeena moxamed yacni aynu mustaafirino oo beledkeena iyo dhulkeenaba aan ka saarno mustaafiris ha noqdo markaana baddiisana aan ka baxno meeshuu doono ha qabto isagu markuu inaga inaga tagana aan arrimaheena inagu hagaajisano oo markaan hagaajisano arrimaheena wixiina dhaafee qaribmayna aynu aan isku aan hagaajisano markaa ninkaas saas aan fikraddaas u keena isagu odaygii shiikhii najdi hadda waa ibliis oo cimaamadaysan ayaa yidhi laa wallahi maa hada lakum bira'y kaasi wallan allan ku dhaartee subxaana allah kaasi ra'yi maah ra'yiya aragti maah miyaydan arkayn moxamed hadalkiisu siduu u fiican yahay miyaydan arkayn caqligiisu sida uu uu macaan yahay iyo sidaad uu dadkaba soo jiidanayay miyaadan arkayn qulubta rag dadka raacsiisan sida uu haalibka uga noqonaya oo uu ra'yigiisu uu raajixa u yahay arrinkaasi wax soconaya maa iminkaba haddaad mastaafurisaan inta uu meel kala tago ayuu soo urursanayaa niman kaloo carbeed dabadeedna idinkun buu idinkusoo duulayaa subxaana allah markaasu wuxuu yidhi abulbakhtari baa hadlay ra'yigaas wuu diiday odaygii reer najdi ka socday oo ahaa ibliis oo soo cimaamadaystay abulbakhtari baa hadlay wuxuu yidhi haddaba waanu xidhaynaa silsilad xadiid ah ayaan ninka ku xidhaynaa albaabkana waan soo xidhaynaa qolobka markaan gelinana albaabkan soo xidhan kadibna halkaasaan ku fiirinaynaa ilaa inta ay kaga dhacayso wixii ku dhacay kuwii ka horreeyay gebyi jiray ee zuhayr iyo naabiqo wixii ku dhaco kale ha ku dhacaan halkaana ha ku geeriyoodo odaygii shiikhii najdi baa hadlo wuxuu yihi kaasina ra'yi maa caqligana wax gelaya maa fikrad saxana maa haddaad xidhaan xaggaa ka gelaysaan ninka markaa xidhaan albaabkiisa kusoo xidhaan laba daqiiqadoodba warkiisa wuu fidaya oo dadka kale gaadhaysa deetana cidda taageersan baa idinku soo haadi oo idinla dagaalami deetana waa laydinka dhex siibi dabadana intu idinka bataan ayay idinka rayin oo deetana laydinkala wareega dhulka iyo gebigiisa waxaase ra'yi maaha ra'yi kala keena buu yihi odaygii najdi ka socday subxaan allah markii markaa baarlamaankii iyo odayaashii ay diideen labadaa ra'yi ayaa ra'yi aada u xun uu soo jeediyey gaalkii gaalada ugu weynaa fircawnu haadihi lumma abujahal ibnu hishaam abujahal baa wuxuu yihi marka aniga ra'yigaygu waxa weeye ninka kan in aynu soo ururino buu yidhi qabiil kasta oo quraysh ka mid ah inaan kasoo ururno wiil dhallinyaro ah oo dadka fiicfiican ka mid ah oo qabaa'iladeenna kuwa ugu heerka sarreeya aan kasoo kaxayno deetana aan wiil kastaba seef u dhiibno deetana seeftiisa ay ku dhuftaan waa boqol dhallinyaro oo laga soo ururiyey boqol qoys oo yaryar ama jifo yaryar oo qabaa'ilka ka mid a oo ragga dhallinyarada ugu xooggan ah seef baa loo dhiibayaa moxamed bay u tegayaan hal mar ayaa kurta lagu googoynaya marka moxamed sala allahu calayhi wasalam hal mar seefta ha ku dhuftaan sida qof loogu dhufto oo kale boqolkaa nin ha ugu dhufto deetana dhiiggiisu ha ku kala yaaco markaa qabaa'ilada reer bani cabdimanaafna lama dagaalami karayaan waxaasoo qabiila boqol qof boqol qabiil lama dagaalami karayaan marka waxay ku qasbanaanayaan inay diyo qaataan mag inay qaataan magna waxbaynaguma aha oo boqol qabiil wayn qaybsanaynaa deetana saasayn ku dhammaynaa hawsha odaygii najdi fadhi najdi ka yimi ee ibliis oo cimaamadan ahaa ayaa sarow kaco yihi waa kaa ra'yigii waa kaa ra'yigii subxaan allah marka baarlamaankii oo dhan intii meesha fadhfadhiday odayaashii qabaa'iladii dhigar qabayaashii dhiig qabayaashii waxay isku waafaqeen in la fuliyo go-aanka uu soo jeediyey abujahal oo ah in qabiil kasta lagasoo qabiiladoodii laga soo ururiyo boqolkaa dhalinyaro dabadeedna nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam la dilo oo la khaarijiyo marka go-aankaas ay gaadheen quraysh ayuu soo degay jibriil calayhi salaam markaasu isagoo waxay ka wada rabbi subxaanahu watacaala waxaanu ku yidhi rabbi subxaanahu watacaala nebigiisii dhagartii ay quraysh ay dhegrayeene maleegayeenba horta markii hore uga waram inay qabaa'ilkii odayaashia wax arrinkaa gooyeen in lagu dilo kadibna eebba wuxuu kuu idmay buu ku yidhi oo lagu ogolaaday inaad ka baxdid magaalada maka oo aada hijrootid wakhtigaad baxaysidna waa lagu xadiday marka xilligiina waa loo sheegay sidoo kale wuxuu jibriil ku yidhi ha seexanin caawa furaashka aad seexan jirtay ha seexanin nebigii sala allahu alay wasalam markii waxyigaasi u yimi waa soo ka soo kacay marka gurigiisii deetana wuxuu yimi xilli dahyaro ah yacni xilli wakhtiga duhurka qoraxdu ay aada u kulushahay ayuu gurigii abibakar u yimi markuu gurigii abibakar yimi ayuu u warramay marka caaisha oo ka warramaysa waxay leedahay radia allahu canh annaga oo fadhina guriga abibakar ayaa xilligii qoraxdu ay u kulolay duhurka ayaa qof dhawaaq oo yidhi abubakar abubakar u dhawaaqa oo u yeedho u yidhi waa kan rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam oo saacadan socda saacad ama xilli aanu horanoo iman jirin isagoo socda deetana abubakar wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartee arrin weyn ayaa keentay nebiga sala allahu caleyh wasalam xilliga kan marka rasuulkii sala allahu alay wasalam waa soo galay gurigii abubakar buu la hadlay wuxuu yidhi yaa kula jooga markaasuu yidhi ehelkaagiunbaa kula jooga kadibna warkiibuu u sheegay oo in loo ogolaaday inuu hijroodo markaasuu yidhi yaa rasuulallah ama kula saaxiiba marka oo hijrada makuu raacaya nacam ayuu ku yidhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam kadibna waxay khideeyeen oo ay qorsheeyeen qaabkii ay uga baxayeen magaalada maka kadibna rasuulku wuxuu ku noqday gurigiisii isagoo sugaya habeenka markii la gaadho nimankii kale mujrimiintii quraysheed oo isu diyaargaranaysay siday u fulin lahaayeen khidadii iyo dee qorshihii ay soo dejiyeen oo ahaa in lagu khaarijiyo dee nebiga sala allahu alay wasalam go-aankii lagu soo gaadhay daaruunadwa shir majliskii lagu soo gaadhay subaxnimadii si ay u fuliyaan ayaa waxay doorteen iyagii dhexdeedii koob iyo toban kale oo dhiig qabayaal ah oo ugu horeeya abujahal iyo xakam ibnu caas cuqba ibnu maciid nadar ibnu xaarith umaya ibnu khalaf zamca ibnu lswad طcima ibnu caday abulahab ubaya ibnu khalaf nabiih ibnu اlxajaaj iyo walaalkii munabih ibnu اlxajaaj waa koob iyo tobankaas dhiigar qabayaal ayaa subxaan allah hogaaminaya markaa dadka soo abaabulayay dhalinyaradii doonaysay inay dilaan nebigi ilaahi sala allahu calayh wasalam wayna hubeen way hubeen in ay dilayaan nebiga habeenka oo arrintoodaasi ay fulayso dhagartaasina ay tahay mid aan baajismayn ayay hubeen markaasuu abujahal oo faanaya oo kibirsan oo khiyaali isugu sheekanaya intuu ka dhex kacay raggii ayaa wuxuu yidhi moxamed wuxuu sheeganayaa haddii aad raacdaan inaad noqonaysaan boqorada carabta iyo cajamta oo dhan carabta oo dhan iyo adduunka o dhan inaad xukumaysaan carab boqoraad u noqonaysaan buu leeyay markaad dhimataana laidinsoo saarana jannaa laydin geyn haddii aad raaci weydaanna wajaasjaaskiibu wadaa wax waa laydin gowracaya oo waan la dagaalamaya markaas dhimataana laydinsoo saarana cadaab baa laydin keenaya arrintaas oo jees-jees u lahaa ayuu yidhi abujahal isagoo u khudbadaynaya dee saxaabadiisii iyo ciidki intii la joogtay ee dhalinyaradii isagoo u khudbadanaya isagoo uga jeeday hadduu maxamed uu sheeganayo inuu boqor carbeed iyo boqor cajam uu yahay hadduu sheeganayo inuu aakhiro janno gelayo bal waa tan iminkaba boqol nin ayaanu hor haynaaye bal wax isagu isagu naftiisa ha badbaadiyo dadka kale iska dhaafo jeesjeeska noocaasa iyo kibirka noocaasa ayuu abujahalna halkaa ka jeediyey markii ay gaadhay xilligii la doonayay in la fuliyo mu'aamaradan iyo shirqoolkan oo ahaa lagu heshiiyey in la fuliyo habeenka marka laba qaybood ay tagto qaybi ay tagto habeenka bartankeeda sakda dhexe goor habeen ah in la fuliyo ayay soo go-aamiyeen dabadeedna rasuulku sala allahu alayh wasalam markii arrintaas ay soo dhowaatay isla saacaddii ay aadka u adkayd ay soo dhowaatay ay wuxuu la hadlay caliy bn abi aalib markaasu wuxuu ku yidhi yaa caliy nim calaa furaash caliyo waxaad seexataa caawa furaashkaygasa oo waxaad goglataa oo huwataa go-ayga go-a rasuulkuna wuxuu ahaa go xadarami ah yacni lagu soo sameeyey xadaramowt oo midabkiisuna yahay midabka akhtarka doog buu ahaa markaa go-ii nebiga oo ahaa go doog ah huwo furaashkaygana seexo ayuu ku yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam nimankan gaaleed ee inasoo hareereynayana midh kuma geysanayaan wax ay ka qaadayaanna ma jirto markaa halkaas seexo rasuulku ilahi baa ku yidhi sala allahu alayh wasalam calina waa yeel walidaalika waxyaalaha ka mid ah geesinimadii caliy bn abi aalib alimaam caley geesnimadiisa waxaa ka mid ah inuu naftiisa u huray rasuulka sala allahu alay wasalam sariir uu og yahay in lagu dilayo ciddii seexata ayuu naftiisii u huray oo uu seexday isagu subxaana allah kadibna rasuulku sala allahu alay wasalam habeenkii markay ahayd oo ay nimankiina hareeraysan yihiinoo gurigii ay yimaadeen oo ay daloolka ka eegeen oo arkeen inay cidi meesha huruddo ayuu rasuulku soo baxay markaasuu safafkoodii jiidha mariyagoo fadhfadhiya meeshiiyo taagtaagan warmahoodii iyo seefahoodii wata ayuu rasuulku hormarayaa mana arkayaan subxaana allah kadibna intuu ciid qaaday carra intuu soo qaaday xantoonsimo ayuu madaxa kaga shubay raggii meesha fadhfadhiyey ee sugayay inay isaga dilaan markaasuu wuxuu akhrinaya aayaadka qur-aanka fii suurati yaasiin wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqshaynaahum fahum laa yubsiruun xagga hore iyo xagga dambeba sad baa laga yeela xidheen waxba ma arkayaan wax alaaliya waxay arkayaan ma jirto moxamedna wuu hormaraya camuudna wuu ku shubaya caruu madaxa kaga shubay waanu hormarayaa waana iskaga baxay halkii gurigiina waa ka baxay mid ma jiro ilaa madaxiisa ciid buu ku shubay rasuulku sala allahu calayh wasalam kadibna wuxuu tegay gurigii abubakar deetana waxay ka baxeen meel yaroo khuuqa ah khuuqad waxa weeye albaab yar ama daaqad baan odhan karnaa tariishad yar oo xagga dambe ku taalay ayay ka baxeen habeenkii si ay u tagaan godka caanka taariikhda ku ah ee aan ka sheekayn doono ay nebigu sala allahu alay wasalam saddexda ee casho ee hijrada ay ku jireen ee loo yaqaano ghaaru thawr kuwii kale masaakiinta ahaaye dee iyaguna meesha fadhfadhiya halkiibay sii fadhfadhiyaan ayagoo sugaya saacaddii kama dambaysta ahayd ee ay ku haadi lahaayeen nebiga sala allahu calayh wasalam laakiin markii ay saacaddii wax yar un ay ka hadhsanayd ayaa waxaa muuqatay in ay ku guuldaraysteen oo ay fashilmeen baa caddaatay sababtoo ah nin baa yimi soo arkay nebi maxamed sala allahu alay slam markuu sii socday arkay oo meel kale ka yimi ayaa arkay markaasuu ku yidhi war maxaa meesha la fadhfadhidaan maxaad sugaysaan markaasina dee moxamed baan sugaynaa markaasuu war waad khasaarteen oo hoog baa idiin sugnaaday maxamed wuu idinsiin hormaray bal madaxiina taabta iyo ciidda saaran iyo carada saasuu mid walba madaxiisii waxa saaran caro iyo ciid baa saaran subxaan allah waa yaabeen nimankii way yaabeen markaasi way u qaadan waayeen kadibna haddana albaabkii bay yimaadeen markaase way eegeen markaa waxay arkeen cid hurudda go-i nebigii arkeen go-i akhdarka ahaa markaasay yidhahdeen warar been baad sheegaysa waa kan maxamed furaashka hurda waxay sugayeen ilaa iyo habeenkii oo dhan ayay sugayeen ilaa inta qoraxdii kasoo baxaysay dabeetana cali baa kasoo kacay furaashkii markii subaxnimadii la gaadhay markii cali uu uu soo baxay ee arkeen inuu cali yahay qofkan hurday furaashkii rasuulka hurday ayay markaa shallaytameen markaasay weydiiyeen cali oo waxay ku dhaheen mee rasuulkii mee moxamed markaasuu ui war uma hayo meel allaaliyo meel u qabtay war uma hayo xalayna anaa seexday halkan ee isagu mabuu jooginba nebigi ilaahayna sala allahu calayh wasalam gurigiisa wuu ka baxay habeenkii toddobiyo labaatanaad ee bisha safar sanadkii afariyo tobnaad ee nubuwada oo ku beegnayd labiyo tobankii ama saddexiyo tobankii sebtembar ee sanadkii lix boqol iyo labayo labaatankii miilaadi wuxuuna tegey gurigii saaxiibkiisii ama abubakar radia allahu canhu halkaasaanay ka baxeenoo way israaceen markaa si dhaqsaabay markiiba isla habeenkiibay baxeen intaanay qoraxdii soo bixin deetana si qorsoodi ah ayay u baxeen waan nebiguna wuxuu ogaa sala allahu alay wasalam in qurayshi ay kolleyba baadi doonayso oo meesha ugu horreysay ka baadi doonaysa ay tahay waddadii ay filayeen iyagu inuu qabanayo waayo waxay filayeen inuu madiina qabanayo oo waddadaa weyne madiina inuu kolleyba maraayo ayay ogaayeen nebiguna wuu ogaa inay kolleyba halkaa raadinayaan deetana wuxuu maray waddo kale oo cagsigeeda ah wuxuu qabtay koonfurta magaalada maka u qabtay xaggu waqooyi ka qaban lahaabuu koonfur qabtay koonfurna waxaa ka xigtay yaman markaa dhankii yaman buu qabtay shan mayl buu xaggaa u socday ilaa uu ka gaadhay buurta thawr jabalu thawr ilaa uu ka gaadhay buur weyn weeyaan halka buurtaasi oo dariiqeedu wuu adag yahay wacir u yahay oo oo dhiidhi oo dhagxaan midhan dhagxaan leh oo buur aada u dheer ah halkaasuu tegay rasuulku sala allahu alay wasalam ilaa la dhaho nebiga cagihiisii baaba xanuunsaday oo nabaro badan baaba soo gaadhay rasuulka sala allahu alay wasalam dhibtii faraha badneyd oo waxaa u sababay leeyihiin culammada qaar nebigu wuxuu ku soconayay farihiisa lugaha farihooda ayuu ku soconayay isagoo doonayay inuu qariyo raadkiisa oo hadhow lasoo raad guro isagoo ka taxadaraya ayuu faraha lugihiisa ku socday kadibna lugihiisii iyo farihiibaa dhibaata soo gaadhay ilaa xataa markii buurta uu fuulayay uu abubakar uu saacido uu xambaaray oo uu buurta saaray markii ay buurtii fuuleen oo ay buurtii tageen ayaa waxay galeen godkii marka abubakar ba wuxuu kuuhi yaa rasuul allah waa godka kaaru thawr yaa rasuul allah allan ku dhaartay geli maysid godka ilaa anigu aan ka horgalo oo haddii ay cid wax ku jirto godka ay wax ku jiraan aniga haygu dhacaan waxay kutusaysaa sida saxaabadii rasuulku ay naftooda ugu hurayeen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna waa galay godkii waa masmasaxay meelihii u dhibaatay godadka ee aan isku simsimnayn oo dhanna waa hagaajiyey godadkii yaryaraa ee godka ku dhex jirana waa awda maradiisuu ka awday ilaa laba god mooyaane laba god wuxuu ka awdo ayuu garan waayey ama uu heli waayey kadibna labadiisii lugood buu geliyey labadii god dabadeedna rasuulkiibuu ku yihi soo deg nebiguna waa soo galay godkii sala allahu caleyhi wasalam kadibna wuxuu seexday dhabtiisii madaxiisa saaray halkaasuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam in yar indhahaas ku qabtay laakiin godadkii intii lagu jiray subxaan allah balufirus ayaa xayawaan wax qaniina ama mas baan odhan karnaa ama abeeso shay wax qaniina oo godadkii yaryaraa uu awdayey aan ahayn labadii god ee uu lugaha geliyey ayaa shay baa ka soo baxay xayawaan yar baa soo baxay deetna wuu qaniinay wuu markuu qaniinay ayuu abubakar xanuunkii hayn kari waayey markaa wuxuu isku dayey in uu xanuunka adkaysto oo aanu kicinin nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa oohintiisii ay ku dhacday wejiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebiguna markaasuu kaca markaasuu yihi maxaa dhacay markaasuu yihi yaa rasuul allah waa lay qaniinay deetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ku tufay oo qur-aan buu ku akhriyey waana u duceeyey kadibna xanuunkii waa ka tegey u fiirso marka mucjisooyinka rasuulka sala allahu calayh wasalam iminkay ku dhacday deetana gacantun buu mariyey rasuulku lugtii ama meeshii laga qaniinay kadibna alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa iidankiisa ka kaxeeya dhibaatadii uu dareemayay abubakar radia allahu canh godkaa waxay ku jireen markaa rasuulka iyo abubakar saddex habeen habeenkii jimcaha habeenkii sabtida iyo habeenkii axadda wiil uu dhalay abubakr radia allahu canhu cabdillahi bni abibakr radia allahu canhuma ayaa isaguna wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo sidaa caaisha tilmaamaysa wuxuu ahaa bay leedahay walaalkay cabdillaahi bni abibakr wuxuu ahaa ghulaam shaab ah yacni wiil dhalinyaro ah oo maskax badan oo nin caqli badan leh oo warka magaalada maka yaalla ayuu intuu tago magaalada maka ayuu soo dhuuxi jiray wuu soo dhagaysan jiray markuu soo maqla warka ay gaalada quraysheed iyo madaxdeedu ay akhrinaysa uu soo dhuuxo ayuu habeenkii intuu soo dhuunto ayuu iman jiray godka kadibna rasuulka iyo abubakar buu iman jiro waa u warrami jiray sidoo kale caamir ibnu fahira oo ahaa mawlihii abubakar yacni nin addoon oo ahaa u shaqaynaya abubakar radia allahu canhu isna wuxuu hayay adrhigii uu lahaa abubakar ayuu raaci jiray adhi raaca buu ahaa deetana isna habeenka wuxuu u keeni jiray cunto ay cabbaan ama caano u keeni jiray habeenkii uusoo lisi jiray oo oo deetana halkaasuu ku keeni jiray si ay u dhammaan nebiga iyo abubakar radia allahu canhuma abu cabdillaahina warka ayuu keeni jiray marka habeenkii marka uu cabdillaahi uu yimaado raadkiisa ayuu adrhigii uu soo caraabiyo ayuu caamir ibnu fahira sii marin jiray deetana raadkiisaas cidna may dareemi jirin saasay markaa halkaa ku jireen nimankii quraysheed gacantooda isugu dhaceen yacni way ka shallaytmeen ninkii ay ilaalinayeen ee boqolka qof loo soo diray xagga hore guriga xagga dambe dheel kastaba laga taagnaa way waayeen subaxii markii la gaadhay bay iswada canaanteen dhibaataa gaadhay way yaabeen marka marka cali bay ku cadho burbureen caliy ibni abi taalib way xidheen markay xidheen bay garaaceen markii dambe ee hal saac haysteenna way iska sii daayeen sababtoo ah dan caynkaasoo badan kamay lahayn waayo waxay doonayeen in maxamed ay dilaan oo ah dee xaamil alliwaa ninkii calanka u siday diintan ninkaas ayay nadwadii iyo golihii shirku ay go-aamiyeen in la dilo laakiin cali iyo saxaabadiisa kale marka kan dan caynkaasoo weyn kamaysan lahayn markii dambe way iska sii daayay waana siduu lahaa rasuulku sala allahu alay wasalam waxba kuma geysanayaan wax dhib oo wahay kuu geysanayaan ma jirte sii seexo halka kan sala allahu aleyh wasalam kadibna waxaa jirtay markay ka waayeen caliy bn abi taalib war sugan markay ka waayeen waxay isku sii daayeen markiiba meeshii ugu sahlaneyd islahaayeen waad ka heli karaysaan oo ahayd gurigii abibakar radia allahu canh albaabkii bay garaaceen oo markaasay ka furtay asmaa bintu abibakar radia allahu canhuma gabadha geesiyadda ah oo gabadh muslimada ahayd radia allahu canha ayaa ka furtay albaabki markaasay weydiiyeen aabbahaamee markaasay tidhi ma joogo ma garanayo deetana abujahal baa gacantiisa qaaday oo dharbaaxo weyn oo aanay ka soo kabanayn ayuu ku dhuftay wasakhaa xun abujahal markaas way dhawaaqday marka asmaa bintu abibakar oo waxay tidhi ma marka aada raggii iska celin kari weyday ayaa dumarka ayaa dumarkii ku cadho burburaysa kelimad noocaas oo kale ah ayay ku tidhi asmaa bint abibakr radia allahu canhuma asmaana waa gabadh geesiyada waa gabadhii abujahal iyadoo dhalinyaro ah oo da-deedu ay dhowr iyo toban sanada ay tahay hor istaagtay markii ay weynaatay boqol iyo dhowr iyo toban sannadood ahaydna waa gabadhii hor istaagtay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi subxaan allah xajaaj ninkii dadkaba leyn jiray ee daalimka ahaa gabadhii hor istaagtay weeye radia allahu canhuma marka asmaa waxa way ka waayeen iyadina way iskaga tageen quraysh markiiba golo dhaqso ah ayay qabsadeen oo deg deg oo si deg deg ah shir deg deg ah bay markiiba qabteen waxaa la yidhi meel kasta ha la galo oo ha lasoo raadiyo qofkii keenana mukaafaa baa la siinayaa abaalgud baa la siinayaa ah boqol halaad laba boqol oo halaad ayaa la siinayaa kii keena moxamed iyo abubakar nololku keena ama maydku keena waa laba boqoloo halaad subxaan allah waa lacag waa xoolo markaa dee aada iyo aada u qaali ahaa xilligaa markaa la eego marka way bilaabeen dadki kuwii fardafuulka ahaa way yaaceen kuwii lugeyn jiray way yaaceen kuwii raadka guri jiray raadadka ururin jiray halkanuu hebelmaray halkanuu hebelmaray iyagina way soo baxeen si ay usoo helaan waxay isku sii daayeen boorihii iyo togagii iyo meel kastoo god leh iyo meel kastoo dheer intaba waa galeen laakiin waxba way ka waayeen subxaan allah ilaa xataa ay yimaadeen subxaan allah godkii bay yimaadeen godkii godkii oo qaaru thawr ayay yimaadeen nimankii qaaru thawr markay taagan yihiin ayuu abubakar waxa uu leeyihi nebigan ku uhi yaa rasuula allah wallaahi kuwani haddii ay ina soo eegaan oo lugahooda ay eegaan ama uu cagihiisa uu mid ka mid ah uu suunka isidhaahdo xidha kabihiisa uu isidhaahdo hagaajiso wallahi wayna arki lahaayeen markaasuu rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu alay waslm waskut ya abaabakar aamus abaabakarow ithnaani illaahu thaalithuhuma bal ka waran laba alla ku saddexeeyo laba alla saddexeeyo ka war lafdi kalena waxa uu leeyahy maa danuka ya abaabakar biitnayni allahu thaalithuhuma bal ka waran abaabakarow labo uu allah saddexeeyo subxaana allah marka inama arkayaan weeye xataa hadday eegaan godka oo ay indhahooda ina soo eegaan oo ay cagahooda iyo kabahooda is yidhahdeen hagaajisto o ayna soo eegaan oo ayna arkaan inama arkayaan weeye subxaana allah waana mucjiso uu rasuulku rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam uu ilaahay uu ku karaaminayay markii raadkii raadgurkii iyo wixii dhibaatadii ay quraysh ay waday ay yaro kala dantay oo soo yaro kala khafiiftay oo dee laga quustay meel allaaliya meel uu maray buurihii laga soo raadiyey meel walba laga raadiyey lasoo waayey ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay kiraysteen nin la idhaahdo cabdillahi bnu urayqid oo isaguna ahaa nin wada yaqaan ah wadooyinka sida loo maro aada xariif uga ahaa oo juquraafiga aada u garanayay wadooyinka iyo sida loo kala maro kala garanayay ninkaasay kiraysteen ninkanna wuxuu ahaa gaal buu ahaa marka hore diintii kufaarta quraysh buu haysta waxayna kula ballameen saddex dhowr casho ka hor bay la hadleen oo waxay kula ballameen isla godkan ay kula ballameen inuu godka saddex habeen kadib markay godka ku jiraan inuu u yimaado oo u keeno laba halaad oo safarka ay ku baxaan oo ay sii baxaan inuu u keeno oo halkaa ugu keeno ayay kula ballameen marka u fiirso waxa waxaan halka ka qaadanaya waxyaala la yaable rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo firdhad ah iskama cararin isagoo oo qorsho sii dhigtay oo khiddo sii dhigtay oo inta casho uu halkan joogayo sii hagaajistay oo marka ay magaalada madiine ay ku yaacaan waddadii weyneyd halka kale uu qabanayo buurtii uu si subxaan allah bal qorshaha noocaana uu sii dhigay eeg maaha yacni maaha wax iska kadis ah oo iska orod ah oo iska firdhad ah may may ahayn waxay ahayd yacni wax khiddo ku socota iyo balaan iyo qorsho subxaan allah cabdillahi bnu urayqid oo ahaa dee ninkaa gaalka ah haddana dee nin ballanta oofinaya buu ahaa isagoo gaal ah laba boqol oo hadal buu qaadan lahaa laakiin waxaa ku adkayd in uu buriyo ballantii uu la galay moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa wuu u yimi isaguna oo saddexdii casho markay dhammaatay ayuu u yimi deetana godkii bay ka baxeen intaanay bixin waxaa timi asmaa binti abibakar radia allahu canha ayaa u timi waxayna u keentay cuntadii ay cuni lahaayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam cuntadii ay ugu sii tala gashay ayay safarkaa ay sii baxayaan ayay u keentay marka weel bay cuntadu ku jirtaa laakiin waxay ilowday xadhiggii ama lingaxii ay ku xidhaysay cuntada lagu xidhaayey ama laga laalaadinayay awrka ama hashaas lagu xidhaayay ay soo ilowday markii ay alaabtii ay xidhxidhay oo weelkii cuntadu ku jirtay ay diyaarisay ayay waxa markiiba kasoo horbaxay inaan haysanin xadhig ay wax ku xidho ama waxay wax ku lengaxdo dabadeedna suun ama maro ay ku sidatay dhexda ayay soo qabatay markaasay jeexday deetana waxay ka dhigtay intay soohday sida marada oo kale ayay ka dhigtay waxayna ku xidhay waxay ka laalaadisay markaa cuntadii hashii ayay ka laalaadisay xagga dambe marka halkaas isla maalintaasa asmaa binti abibakar radi allahu canhuma waxaa lagu magacaabay asmaa daata nitaaqayn tii lahayd labada daraf yacni labada nitaaqayn labadii dalac ee labadii dacal ee iska soo jeexday ee ay ku xidhay cuntadii ama weelkii cuntadu ay ku jirtay ay ku xidhay ayaa loogu magac daray oo halkaasay magacaasina ka raaco waxay u bixiyeen daata nitaaqayn tii nitaaqa u saaxiibka lahayd ama labada xadhkood u saaxiibka ahayd kadibna rasuulku sala allahu alay wasalam iyo abubakar waa soo baxeen waxaana soo raacay caamir ibnu fahiiro waa ninkii mawlaha uu ahaa ee de xoolaha uu raaci jiray xoolahu jirka uu ahaa abubakar iyo ninkii waddada tusayey ee ay kiraysteen ee cabdillahi ibnu urayqid markii ugu horreysay ee ay soo baxeen ee ay godka ka soo baxeen ninka kan wuu kaxeeyey isaguna oo magaalada madiine waqooyi bay ka xigtaa makina waqooyi bay ka xigtaa nebiguna waa kii koonfur soo aaday ama dhanka yeman soo aaday shan mayl oo keliya ayay soo lugahayeen cabdillaahi ibnu urayqidna intuu kaxeeyey xaggii waqooyi iyo maka iyo madiine ay ka xigtay muu geenine isna koonfurtiibuu sii geeyey oo xaggii yamani ay ka xigtay buu kusii fogeeyey subxaana allah markuu xaggaa ku fogeeyey ayaa haddana wuxuu ka laabtay galbeed buu qabtay oo ah dhanka ay ka xigtay xeebtu iyo badoo xaggii ka xigtay buu haddana ka laabtay kadibna wadadiibuu haddana waqooyi kusoo laabtay oo yacni waqooyi toos umuu tegin ee markii hore wuxuu tegey koonfur buu kusii fogaaday kadibna galbeed buu kasoo laabtay markuu galbeed kasoo laabtayba haddana waqooyigii meeshii ama dhankii ay magaalada madiine ka xigtay ayuu u dhaqaaqay saasana wadadii ay kusii raaceen ababakar radia allahu canhu sida imaamu albukhaari uu soo warinayay waxa uu leeyahy habeenkaa waan guurayn subaxiina waxaa naga soo horbaxay buu leeyahay markii yacni duhurkii ay ahayd ee geed baa naga soo horbaxay annagoo jidka soo socona oo jidka sii hayna ayaa waxaa naga soo horbaxay geed geedkii buu fadhiistay markaa rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waan isuu hagaajiyey buu leeyahay meeshii uu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku nasan lahaa baan hagaajiyey oo meel uu seexan kara ayaan u dhameey deetana waxaan ku uhi yaa rasuul allah halkan soo seexo aniga ayaa ku ilaalinaaye deetana halkii baan dul istaago waxaan noqday waardiyi oo kale ayaan noqday buu yidhi ilaa wiil yar uu iga soo horbaxay oo ka yimi maka ama madiina labadaa meelood meelun ka yimi ayaa iiga hor yimi deetana waxaan ku uhi wiilkan yar wuxuu ahaa adhi buu watay adhi jir buu ahaa markaasaan ku uhi adhigaagu caanamaleey haa buu yidhi iisoo lis buu yidhi aan maalo wuu ii maalay buu yidhi markaa marka waxaan qabtay buu yidhi ribaan qabtay caanihii marka aan ka maalnay dabadeedna weel aan nebiga sala allahu alay wasalam u siday oo uu biyo uu ku weysaystay iyo biyo oo uu cabo ugu jirtay ayaan ugu shubay buu yidhi caanihii kadibna biyaan ku daro si ay caanaha kulul subxaana allah ay u qabowsanto ayaan hor dhigay buu yidhi rasuulka sala allahu alay slm deetana markuu soo kacay hurdadii kasoo kacay ayaan u dhiibay waana dhamay rasuulku waana ka dhargay markaasuu yidhi miyaanay gaadheen xilligii la baxaayay markaasaan idhi haa yaa rasuul allah sidoo kale markay dadku i weydiiyaan waa maxay ninkan aada ilaalinaysa ee hurda waxaan dhahayay buu yidhi ninkani waddada ayuu i tusaya sababtoo ah ababakar radia allahu canhu wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa jindhiyar oo gadhkiisa iyo timihiisana ay yihiin timcad oo ciro badan badan badan buu lahaa halka rasuulkuna uu ahaa ciro muu lahayn oo nin dhalinyaraaba la moodayy marka abubakar iyo cumar abubakar iyo nebiga sala allahu aleyh wasalam markay isla socdaan waxaa la moodayay inuu abubakar weyn yahay haddana nebiga laba sano ka weyn haddana abubakar baa la moodaa inuu weyn yahay sababtoo ah cirada ku badan iyo iyo jimiryaraantiisa ayaa la moodayay inuu abubakar uu weyn yahay marka wuxuu ihi ninka kan ayaa waddada itusaaya waddaduna isagu wuxuu uga jeeda waddada khayrka iyo wanaagee dadka kalena waxay u qaadanayeen yacni isaga ay wado oo nin weyne odayaban aho isaga ay sii kaxaynaya oo meel kale magaalo kale geenaya subxaana allah dabadeedna intii ay jidka kusoo jireen waxyaalo badan baa dhacay saxaabiga suraaqa ibnu malik int ka hor weeye intaanu saxaabiga uu noqonin weeye ka hor oo nin oday ahaayo suldaan ahaa caaqiil qabiilad ahaa oo marka waktigan kan dee gaal ahaa ayaa wuxuu yihi isla annaga oo fadhina gola fadhina qabiilkiisi isagoo reer bani mudulaj la fadhiya qabiilkiisii isagoo la fadhiya ayaa nin baa noo yimi buu yidhi leh halkaa waxaa sii socda moxamed iyo saxaabadiisii baan u malaynaya waan qooraansaday buu yidhi markaan arkay ayaan ku yidhi maaha iyagii maaha iyagii ee ka bax subxaana allah waayo sababtu u leeyahayna waxa weeye isaga ayaa doonayay suraaqa ibnu malik ayaa doonayay inuu labadan boqol ee halaad ee mukaafa'ada ah yacni abaalgudka ah inuu quraysh ka qaato oo isagu gacantiisa intuu u tago abubakar iyo iyo nebiga sala allahu alay slam intuu soo qabto deetana ama ku keena dee geeri ku keena iyagoo meyda keena ama nolol ku keena deetana uu ku guulaysto dee abaalgudka ayuu doonayay markaa suraaqa ibnu malik wuxuu ihi waan soo baxay gabadh aan dhalay oo jaariyad ahayd yani gabadh yaroo ayaan ku yihi faraskii diyaari faraskii baa loo diyaariyey dabadeedna warankiisiibuu qaatay waxaan iska dhigay faraska wax markaan qaadanaya faraskii lama arkin xagga dambean ka baxay gurigii buu leeyahay warankaygii kamaan dhigin sidii qof dagaal tegaya waan qariyey wuu baxay marka markaan faraskii kaxeeyey ayaan faraskii aad u kaxeeyey buu yiri ilaa uu yani uu raacleeyey yani labadii lugood iyo labada qacmoodba uu mar keliya wada qaadayo sidaa u booday uu dheereeyey oo orodkii uu dheereeyey faraskii waa kusoo dhawaaday marka wuxuu yihi markaan kusoo dhawaaday ayaa waxaa yidhi waxaan tuuray aslaam aslaamta waxa weeye baktiya nasiib nimankani maadaama gaala yihiin oon ilaahay aaminsanin wax kasta baktiya nasiibba usame u tuuri jireen qori tuur qori baan tuuraa nimankan ma ku haadayo ma ma soo qabtaa mise ma soo qabto wuxuu idhi anigu waxaan doonayaa inuu baktiya nasiibka iisoo baxo nimankan qabo deetana wuxuu ihi waxa iisoo baxa markan tuuraba war nimankan ka tag ha u dhowaan markaas yidhi waan caasiyo waxaani waxaan aslaamtan iyo waxaan uu aaminsan yahay waxba kamaan soo qaadin buu yidhi markii ugu yidhi warankii qori tuurkii aan tuuray iisoo baxay ha u dhowaan ayuu yidhi waan iska sii watay waan kusoo dhawaaday buu yidhi ilaa aan maqlay qiraa'adii rasuulka sala allahu alay slam rasuulkuna awrkiisii iyo hashiibuu saaran yahi qur-aanna uu iska akhrisanayaa buu yidhi meelna ma eegayo hareertiisan iyo hareertan iyo hareertan ma eegayo wuu iska sii socdaa buu yidhi laakiin abubakar wuxuu ku leeyay marba xaggan uu eegaa mar xaggan uu eegaa oo fiiradiisa isaga badan wuxuu yidhi waan soo dhawaaday markii aan soo dhawaaday ee aan in yar u soo jiray ayaa faraskaygii labadiisii lugoodba dhulka galay labadii lugood labadii jeenyood ee hore iyo labadii dambeba dhulkay galeen subxaana allah xataa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan waxaa dhulka galay xataa labadiisa log oo keliya may ahayne xitaa ilaa caloosha ilaa caloosha inta ka hoosayso o dhan ayaa faraska dhulka galay subxaana allah mucjisay ahayd deetana waan ka dhacay buu yidhi markaan ka dhacay faraskii ayaan kusoo bahaaday faraskii anoo canaananaya ka kac meesha subxaana allah wuxuu yidhi isagoo lugta saa u jiidayay oo kana jiidayay oo kana jiidayay oo kana jiidayay ayuu naftu haysa ayuu faraskii kasoo baxay meeshii buu yidhi wuxuu meeshiina boodh iyo siigo iyo boodh baa meeshii qabsaday subxaana allah oo cirka isku shareeray markaan arkay inay naftii ay haysaba anigii ayaan la hadlay nebi maxamed buu leeyahy sala allahu calayhi wasalam markaasaan ku yidhi ammaan baan idin sii minka riwaayaad kalena waxay sheegaysaa inuu ku yidhi laba shay ayaan idin ayaan arrinkiinana faafin maayo oo ammaan baan idin sii anigana ii duceeyo dhibaatadani haysatay iminka isagii wax eryanayay baa dhibaata haysata oo faraskiisii iyo waa lahor waa la hor istaagay subxaana allah ayuu wuxuu leeyahay nebigu ku leeyahy iila duceeya aniga bal dhibaatadani haysatay ha layga saaro aniguna ammaan baan idin siiya warkiinana idin sheegi maayo nebiguna sala allahu alay slam waa la hadlay marka kan dabadeedna wuxuu ku yidhi markuu rasuulku la hadlay ammaan baan ku siin nebiguna wuxuu qoray marka ka warqad buu qor oo saxaabigii ninkii mawlihii abubakar caamir ibnu fahiro ayaa ahaa ninkii qorayey warqaddii ammaanka ahayd u qoray suraaqa ibnu malik dabadeedna subxaana allah saasuu ay ugu dhammaystirantay warqadii buu qaatay oo waxay ka samaysnayd warqad may jirin markaas waxay ahayd harag bay ka samaysnayd qoraalkii haragga lagu sameeyey ayuu qaatay wuxuu geliyey meeshii uu qoryihii uu ku qoryo tuuran jiray meeshuu gelinayay buu geliyey deetana ammaankiibuu saa ku helay warqadani wuxuu u qoranayaa in mustaqbalka waayo wuxuu ogaaday markii la istaajiyey isaga in uu nebigu uu yahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu markiiba dareemay in cidi ay la jirto buu arkay in aan la gaadhi karayn oon cidina qaban karayn buu arkay inuu soo baxayo ilaahay u guulaynaya buu arkay deetana markiiba wuxuu dareemay in uu warqad ka qorto si uu maalin maalmaha ka mida isaga marka la qabto warqaddaa usoo baxo idhahda nebigiinii ama nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ayaa ii qoray marka ammaan baa laysiiyey dee ammaankayga ha laysiiyo walidalik saas waa loo qoray deetana wuxuu leeyahay suraaqa ibnu malik waxaan ku yidhi haddaad xoolo u baahan taydiin warankaygan qaata wiil yar baa jiro oo uu adhiga i raaco oo xagga idinka horraysa jooga u taga waxaad tidhaan warankan suraaqa noo soo dhiibay xoolahayga waxaad doontaan ka qaata warankaasna markhaati ha idin noqdo nebigu waa ka diiday wuxuu yidhi uma baahnin ee keliya adigu warkayga qari waaye warkayga uun qari oo hana fashilinin buu ku yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam marka suraaqa waa iska soo noqd markuu suraaqa soo noqday ayuu waxaa kasoo wuxuu kasoo horbaxay niman kale oo doonaya rasuulka xaggii rasuulka kusoo socda markaasuu ku yidhi war xaggan anigaa ka yimi miyaydaan garanaynin anigu inaan dhulka kala aqaan oo geed ilaa ka geed buur ilaa ka buur bannaan ilaa ka bannaan aan kala garanayo anaa dhulkan soo dhammeeyey meeshan cidina ma joogta moxamedna aaggan muusoo marin ayna cesha waana iska noqday subxaan allah arrintaasi markay dhacday nebiguna intu suraaqa uu la hadlayay bushaare ayuu isbixiyey bushaaraduu bixiya waxaa ka midka ahaa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam inuu suraaqa ku yidhi yaa suraaqa kayfa bik wa calayka bisiwaarey kisraa ka waran suraaqow adigoo sita shuuliyadii yacni waxaa jirtay boqorka kisra la dhahdo oo haystay furus dowladdii adduunka ugu weyneyd ee markaa jirtay bahayd furus farisiyiin boqorka shuuliyada uu gacmaha gashto haddii gacmaha lagu geliyo bal ka war subxaan allah bal waxaad qiyaastaa nebi maxamed oo markan dadkoo dhan ay eryanayaan oo laba boqol halaad lagu raadinayo oo meel saldhig uu fadhiista aan lahayn ayaa wuxuu suraaqo ugu bashaaraynayaa inay ummaddiisu iyo diintiisu iyo saxaabadiisu ay furan doonaan dowladda ugu awoodda weyn la adduunka oo isaga xataa intuu suraaqa nool yahay uu isagu ka qaybgeli doono dadka qaadan doona haniimada ah weliba gaar ahaan shuuliyada iyo waxyaalaha dahabka iyo mujawharaadka ah ee uu isku qurxiyo kisra boqorka kisra uu isku qurxiyo waa wax lala yaabo wayna dhacd wayna dhacd afar iyo tobanka sanadkii hij nebiga sala alla alay slam geeridiisii afar sano kadib yacni sanadkii afar iyo tobnaad ee hijiriga ayayna dhacday arrintaas marka cumar ibn khataab khaliifka uu ahaabay ahayd nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam waxay ku duuleen dhulka faris wayna furteen oo sacad ibnu abi waqaas baa hogaaminayay dabadeedna qasrigii la odhan jiray qasriga cad ee uu lahaa kisra ayaa la furtay dabadeedna siwaaray labadii uu sheegaya rasuulku sala allahu alayh wasalam shuuliyood ayaa lasoo qaaday waxaa loo keenay cumar ibn khadaab cumar ibn khadaabna wuxuu yimi suraaqa markaasuu ku yihi intuu u geliyey ayuu ku yihi bal dhex mar dadka markaa saxaabadii rasuulka iyo intii taabiciintii meesha joogtay magaalada madiine o dhan buu hormaray markaasuu ku yidhi maalintii aada hijroonaysay muxuu kugu yidhi rasuulka ilaahay markaasuu ku yihi yaa wallaahi wuxuu igu yidhi buu yidhi rasuulkaygii iyo xabiibkaygii wuxuu igu yidhi suraaqa hadlaya markankan radia allahu canh wuxuu igu yidhi maalintaa uu hijroonayey wuxuu igu yidhi ka waran suraaqay adigoo sita siwaaray kisra allah allah allah bal u fiirsa marka xilligan oo uu hijroonayo la caydhsanayo uu firdhad uu yahay ayuu haddana bushaarooyinka noocaasa ugu bashaaranaya ummaddiisa inay furan doonaan dowladdii ugu awoodda weyneyd adduunka ee xilligaa jirta waxyaalaha dhacay xilligaa waxaa kaloo ka mid a nebigu wuxuu sii maray gabadh la dhaho waddada markuu sii socday gabadh la dhaho umu macbad oo reer khusaaca ahayd gabadhaasuu sii maray gabadhaa markuu tegay buu nebigu gabadhana gabadh waxay ahayd raganimo leh yacni raganimo leh waxaa looga jeedaa sida ragga oo kale ayay cuntada dadka siin jirta oo way waraabin jirtay ciddii soo marta ee martiqaad bay lahayd gabadh martiqaadka oo dadka soorta bay ahayd martida soorta ayay ahayd markaa rasuulkii ilaahay way way u tageen iyo intii la socotay iyo abubakar iyo kuwii la socday o dhan marka wuxuu ku yidhi rasuulku sala allah alay wasalam wax martiqaad ah ma haysaan marka waxay tidhi iminka waxba ma hayno sanadkana sanad abaara weeye xoolihii aan lahayna way foofeen oo iminka ma joogaan guriga waxa marka la cuno ama cab la cabo oo caani iyo biyo toonna lama yeeleen marka rasuulku wuxuu arkay ri yar oo khaymada ay ku jiraan yacnii cariishka yar ay ku jiraan gabadhani ay ku jirto iyo ninkeedu ay ku jirto ri yar oo duq ah oo halkaa maraysa buu arkay rasuulku markaasuu yihi ridaasi maana caanamaana lahayn markaasay tiri waa ri gabowday oo caanadaayeen iyada naf nafteediibaba sii dhimanaysaaba subxaan allah nebigu waa ridii buu soo qabtay halkaa candhadeedu saa u salaax halkaasu qabtay gacanta dabadeedna rasuulka ilaahay qur-aan buu ku akhriyay magaci ilaahayna waa ku akhriy waana duceeyey kadibna subxaan allah way burqatayba caanaa ka burqaday ri gabowday oo aan lagu ogeyn caano ayaa caana ka yimaadeen caanihiibaa weel lagu shubay wuu u cabay markaa rasuulku saxaabadiisii kale la socotaa ka cabtuu ka dharagtay weelkii oo sidiisa u buuxaa ayuu halkii dhigay subxaan allah in yar markuu baxay markaa rasuulkii ugu baxay waa iska tegay in yar markuu sii jeegdayba gabadha tan ninkeedii baa yimid oo ahaa abumacbad iyadoo waa umu macbad ninkeedu oo abumacbad macbad ahaa ayaa yimid oo markaa isaguna waday riyo iyaguna caata ahaa oo luud aya waday oo dee sanadku sanad abaara buu ahaa siaan hore usoo sheegnay marka riyaha isagoo wada ayuu soo galay marka guri markaasuu wuxuu arkay caanahan uyaa caanahan xaggaad ka keentay ri guryaha inooma joogin riyaheeniyo beber hore kala tageen caanana guriga inooma joogin wax la liisaana meesha ma joogin xagga ka keentay caanahan markaase waxay tii wallaahi nin barakaysan baana soo maray warkiisii bay u sheegtay oo sidaas iyo sidaas iyo sidaasuu warkiisa igu sheegay xaalkiisuna sidaasuu ahaa oo ragga noocaasa la socday markaasuu gartay markaa abu abu macbad inuu yahay moxamed wallaahi buu yidhi kani wuxuu ahaa saaxibu quraysh waa ninkii qurayshi ay raadinaysay ee bal ii sifee umu macbaday markaasay u sifaysaa sifooyan aad iyo aad u cajiiba ayay u sifaysay gabadhaa yar hadda muddo yar yar yar buu rasuulka la joogay haddana waxa weeye gaba xadiidka ay warinayso marka la sheegayo sifaadka rasuulka iyo sida u eekaa dherarkiisa midabkiisa qaabka loo yacni sifooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiska keliya ee sida fiican fiican fiican number one ah waxa weeye xadiidka ay warinayso umu macbad sida u sifaysa rasuulka sala allahu alay wasalam dherarkiisa midabkiisa qaabku u eeka shakligiisa hadalkiisa subxaan allah haddana muddo yar yar yar yar buu la joogay oo intuu caanaha dhamayey iyo ridaasun intaasuu keliyin buu la joogay rasuulka sala allahu alay wasalam haddana saasay u sifaysa sifooyinkiisana insha allahu tacaala gadaal baan ka sheegi doonaa ama sifooyinka badan ee umu macbad ay sheegi doonto insha allahu tacaala gadaal baan ka sheegi doonaa intaasi markay dhacday oo umu macbad un rasuulkii sii dhaafay oo magaaladii madiine uun wax yar usii jiro ayaa dhawaaq baa dhawaaqay marka dhawaaqani wuu nashiidu qaadaya nashiidadaasi waxay leedahay jaza allahu raba alcarshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xalaa khaymatii umu macbadi humaa nazalaa bilbiri waartaxalaa bihi waaflaxa man amsaa rafiiqa muxamadi فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من, فع من فعال لا يجازى وسودي نشيد النعاسة وشيغي سين رسولك صلى الله عليه وسلم وسير دافي خيمدي أي لهيد يو عرشي عرشكي أي لهيد أم معبد ومقالة المدينة وحقا وسيجرو أي رواقي مركا أسماء بنت أبي بكر وحلادة annagu maanaan garanayn meel u qabtay rasuulku sala allahu alay slm u fiirso asmaa oo ahayd gabadhii si si mastaafurinaysa rasuulka sala allahu alay wasalam sii sagootinaysay cuntada u keentay ayaan xataa ogeyn meel allaale iyo meel uu qabtay rasuulku iyo abuubakar meel ay qabtay lagu jihaysteen may garanayn ilaa cod la maqlay codkaa waa la maqlayaa laakiin lama arko dadku magaaladii makan baa la joogaa cod baa la maqlayaa codkaas gabaygan akrinaya waa la maqlaya lakiin lama arkayo subxaan allah markaa jin buu ahaa jinkaasaa wuxuu sheegayaa inuu moxamed uu magaaladii madiina uu waxyar usii jiro markaas ayay nimankii gacmahooda ku dhacaan usqida biaydiihim way shallaytameen baste iminka cidina gaadhi mayso magaalada madiine iyo magaalada maka shan boqol oo kilomitr baa loo kala socdaa umu macbad buu iminkana sii dhaafay subxaan allah yaa gaadhaya marka xataa hadduu iminka baxo gaadhi maayo wuu olready wuu tegay markaa subxaan allah magaaladii madiine wax yar baabuu jiraaba codkaasay maqlay markaasay tihi asmaa bint abi bakar markaasaan garanay bay tihi in uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u magaalada madiina uu ku wajahnaa oo uu ku socday sidoo kale waddadii intuu kusii socday waxa uu la kulmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam abaa burayda oo ahaa nin isaguna madax ahaa ayuu ahaa oo isaguna usoo baxay inuu maxamed soo xidho oo uu ka ka faa'iidaysto mukaafa-adan iyo ballanqaadkan ay qurayshu ku ballanqaaday labada boqol ee halaad xoolaha aadka iyo aadka u tiraha badan lee qurayshaab ku ballanqaaday ayuu doonayay inuu isaguna ka faa'iidaysto dabadeedna wuxuu doonayay inuu qabto rasuulka ilaahay markuu la kulmay ayuu rasuulka ilaahay wuu islaamaysnaa nabigaa la hadlay sala allahu calayhi wasalam markuu la hadlaybu hadalkiisiibaa cajab geliyey dabadeedna wuu islaamay isla goobtaa waxaa ku islaamay sidoo kale toddobaatan nin oo qoomkiisii ka mid ahaa subxaan allah wax lala yaaba sidoo kale dariiqa intuu sii socday rasuulku wuxuu la kulmay zubayr saxaabigii weynaa zubayr ibnu cawaam oo isaguna ka yimi safar tujaar ahaa ka yimi kadibna rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam iyo abubakar ba wuxuu u xidhay maryo cadcad ayuu u xidhay rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebiguna waa sii socday ilaa uu ka gaadhayay meeshii ugu horreysay ee uu ku degay oo ahaa quba waa meeshan uu ku yaalla masjidka quba iminka maalintii itniineed ee sideedii rabiicul awal sanadkii afariyo tobnaad hijrada ama sanadkii koowaad sanadkii afariyo tobnaad bictada nebiga ee ahayd sanadkii koowaad ee hijrada oo ku beegna saddexiyo labaatankii sebtembar ee sanadkii lix boqol iyo labayo labaatankii ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam ku degay quba curwa ibnu zubayr oo ka sheekanaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa la maqlay muslimiintii deganeed magaalada maka ayaa waxay maqleen inuu rasuulku kasoo baxay maka laakiin may garanayn meel alla goormuu imanayaa ma berri masaa dambe waxay ku leeyahay markaa curwa ibnu zubayr wuxuu leeyahay radia allahu canhuma waxuu leeyahay maalin kasta subaxa hore ay muslimiintii deganaa magaalada madiina ay soo bixi jireen ilaa intay duhurka laga gaadhayo waxay sugayaan rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo intay fuulaan geedaha waaweyne dhirta timirta ayay eegi jireen si uu ay u arkaan inuu rasuulku soo socdo sala allahu caleyh wasalam ilaa maalintii dambe nin yahuudiya oo saarnaa dhirtaa saarnaa uu arkay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam uu arkay muuqaal awrkaas ama hashaas labada halaad ee soo socda marka uu arkay ayuu dhawaaq markaasuu ku yidhi hada jaddukum aladii tantadiruun waar waa kan awowgin aada sugayseen waa kan waa soo socday carabay soo yaaca markaasuu ku yidhi markaasay muslimiintii soo baxeen seefahoodii bay soo qaateen iyagu iyo warmahoodii iyagoo doonayay inay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam soo dhoweeyaan kana ilaaliyaan cadowga ayay kasoo horbixeenoo way soo dhoweeyeen kadibna marka ay soo dhoweeyeen ayuu abubakar uu kacay oo waa istaagay rasuulkuna waa fadhiistay isaga oo aamusan dadkuna waxay salaameen oo gacmaha qabsadeen abubakar waayo dadka kani waa dad maysan arkan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam abubakar bay moodayeen inuu yahay nebigi ilaahay sababtoo ah hore waynagii usoo sheegnay abubakar nin cirale weeye oo aada moodid inu nebiga kasii weyn yahay da ahaan nebiguna nin dhalinyaro ah buu u eegiyay markaa dadku waxay iska salaameen oo gacmaha qabsadeen abubakar ilaa markii dambe marka xilligii duhurka la gaadhay uu abubakar go- uu saaray nebiga sala allahu alay wasalam oo uu ku hadheeyey markaas ayaa garteen dadkii oo dhani inuu yahay ninkan la hadheynaya inuu yahay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam marka magaalada madiino dhan way soo way kasoo baxday magaalada madiino dhan si ay u qaabilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof kastaana wuxuu ku dadaalayay maalintaa in uu noqdo qofka sharafta qaata soo dhoweynta ama cidda uu ku degayo cidda qaadata sharaftaas aada iyo aad bay dadku u danaynayeen rasuulku markii hore ugu horreysay wuxuu ku degay quba gaar ahaan kalthum ibnu lhadm ayuu ku degay kadibna wuxuu kusii degay sacad ibnu khaytama halkaas wuxuu joogay saddex casha ayuu joogay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadibna waa soo wadaaci oo wuu kasoo baxay halkiibuu kasoo dhaqaaq ilaa uu ka yimi isagoo oo lugaynaya oo lugaha ku soconaya ayuu wuxuu yimi magaalada madiina ayuu ku jihaysmay insha allahu tacaala intanan iminkana kusoo gebagabayn doonaa waktigii oo inagu yar aawadeed darsiga soo socda insha allahu tacaala waxaan ka dhigaynaa waxaan sii wadaynaa hijiradii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sidii loo soo dhoweeyey rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam iyo magaalada madiine markii uu tegay masaajidkii uu ugu horreeyey ee uu dhisay iyo waxyaalihii dhacay xilliyadaas magaalada madiina iyo nimankii gaalada qureysheed waxa ay sameeyeen ayna eegi doonaa insha allahu tacaala wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu